taliyaha booliiska gobolka mudug ugu magacaaba maamulka la baxay puntland ayaa waxa uu si bareer ah gaari u jiirsiiyey laba wiil oo dhallinyaro ah oo watay mooto labalugaaley kuwaas oo ku sugnaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug tani ayaa sababtay in isla goobta uu ku geeriyoodo mid ka mid ah labada wiil halka kan kale oo dhaawac ahna la dhigay mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada hooyada dhashay wiilasha dhimashada iyo dhaawac ku noqday falkan bahalnimada ah ayaa warbaahinta u sheegtay in wiilka dhaawacmay uu ku dhibaataysan yahay cisbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo islamarkaana mas-uuliyiinta maamulka puntland ay diideen inay magdhow ka bixiyaan falkaasi foosha xun anigoo eh ra'yi faarax dhaqane oo xaafadda xaarxaar ku nool waxaan ahay hooyo la dulmiyey la dulmiyo mooto ayagoo laba ah laba wiil ayagoo ahoo mootada caanooleyda saaran ayaa maxay ahaydee jidka dhagacadde isgooska dhagacadde ay iskaga hor yimideen baabuur tiri f eh oo wiil uu wado gaariga taliyaha qeybta wado ayay iskaga hor yimideen wuxuu yidhi baabuurka waan ka shakiyey baabuurka waan ka shakiyey mootada mootada waan ka shakiyey waan ku dhuftay uu yidhi aniga wiilasha mootada markaan ka shakiyey ayaan ku dhuftay baabuurkii wuu iskaga tegay islaan islaameed oo laamiga fadhiyeen ayaa wiilkii wiilashii ku soo kala dideen hadday ku soo kala dideen wiilka dhintay baabuurka tire efka hoostiisaa laga soo bixiyey midkaygaana baabuurka tire efka intuu ku dhacay oo dhulka haddana kusii dhacay maxay ahayd lafihii ay bannaanka ay u soo baxeen ma ahna markii ugu horaysay oo fal nuucan ah laga soo tebiyo deegaanada iyo goobaha ay ka taliyaan maamulada shisheeyuhu taageero ee ka jira qaybo ka mid ah soomaaliya iyadoo dadku la kulmaan xilli kasta tacdiyaad kala duwan oo iskugu jira dil iyo dhaawac loo geysanayo hantida dadweynaha halka dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dadku hoos sarsanayaan shareecada islaamka taas oo ay amni iyo cadaalad ay ku helaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka